الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومجلس كيني أفراد كمد أها مجالستي أن أخريني كتاب كان أصول, أصول السنة للإمام الحميدي وحاين فقردي هوري وكغاهد لمؤلفكو يكو صابصنايد صفاتك أصل كمد أصول أهل السنة ay kaga duwan yihiin ahlulbidaca oo inay ilaahay u sugaan sifaada kusoo arooray kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaanu ka digay mualifku tactiilka macnihiisu yahay nafyu sifaat in ilaahay loo diido sifaadkiisa aayaadka qur-aankaa ku xusan iyo axaadiida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee saxiixa ah tactiilku haddaba laba noocuu waa leeyahy tactiil kulliya ka tactiil aljahmiya firqada la yidhaha aljahmiya ilaahay waxay u diideen magacyadiisa iyo sifaadkiisaba waxaa kaloo jira tactiil jus-iya ama qeyb ah sida tactiilka muctasilada oo in la diido sifaadka asmaaduna la sugo iyo tactiilka shaacirada iyo kullaabiyada iyo maaturidiyada waa in la sugo sifaadka qaarkood qaar kalena la diido dhammaantoodna waa mucatila dhammaantoodna yashmaluhum ismu ljahmiya marka wuxuu mualifku tilmaamay qofka asalkaa khilaafa usuusha ahlu sunnaha ka mida oo asal kale markaa yeeshaa inuu yahay mucailun jahmiyun waman zacama gayra hada fahuwa mucailun jahmiyun masalada sideedaad wuxuu yihi alxumaydi raximah llah waanlaa naquula e wa min asunati sunnadii waxaa ka mida caqiidadii saxda ahayd anlaa naquula inaanaan odrhan bimacnaa inaanaan aaminin oo qowlku ictiqaad buu kasoo fulay kamaa qaalat ilkhawaariju siday yidhaahdeen khawaarijtu maxay yidhaaheen khawaariji waxay dhahen man asaaba qofka ku dhaca kabiiratan dembi weyn faqad kafara dhab ahaan waa gaaloobo diintiibuu ka baxay walaa nukafiru buu uhi sheekhu haddaanu ahlu sunnaha nahay diinta ka saari mayno yacnaa axadan min almuwaxidiin qof ka mida muwaxidiinta bishayin shay diinta kaga saari mayno shaygaasi oo min adunuubi dembiyadii ka mid ah halkan wuxuu ku sheegay mualifku raximah llahu tacaala asal ka mida usuusha firqada la yidhaahdo alkhawaarij ay ku caanbaxeen kuna khilaafeen ahlu sunnaha alkhawaarij waa firqadii u horeysay ee ka feer dilaacday jamaacada islaamka waxaana markii hore khawaarij loogu bixiyey liannahum kharajuu calaa amiiri lmu'miniina cali bin abi aalib radia allahu canh waxay ku baxeen amiirkii mu'miniinta oo ahaa cali bin abi aalib markii cali uu ogolaaday qadiyatu taxkiim in khilaafkii jiray loo saaro guddi xallisa oo kala xukumta waa tii la saaray camr ibnu lcaas oo ka socday xaggii mucaawiye iyo abu muusa alashcari oo ka socday xaggii cali bin abi aalib radia allahu canhu waxa la ysku haysteena may ahayn khilaafada yaa khaliif noqonaya layskuma haysan qadiyadaasi khawaarijtu marka hore iyagoo ku jiray ciidankii cali bin abi aalib radia allahu canhu waxay ahlucilmiga qaarkood sheegaan talada inay iyaguba soo jeediyeen inuu cali taxkiimka aqbalo markii cali arrintaasi uu ku dhaqaaqay ayaa cali bin abi aalib radia allahu canhu ay bilaabeen inay ka soo horjeestaan markii hore waxay bilaabeen intaanay gooni uga bixin jamaacadii islaamka oo hub aanay qaadan in caliy bin abi aalib oo amiirkii muuminiinta ah ay duraan isagoo markaa khudbadaynaya oo mimbarka ku taagan ay dhagaha faraha gashadaan oo ay ku akhriyaan aayado qur'aan oo ay ku gaalaysiinayaan ka qowli اllahi tacaala walaqad uuxiya ilayka wailى aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuunana min alkhaasiriin iyagoo cali bin abi aalib le mushrik baa tahay waxaanay lahaayeen xakama arijaala fi diin illah arrin u baahnayd diin in lagu xukumo ayuu rag yidhi kala xukuma markaa wuxuu khilaafay qowlka ilaahay uu yidhi in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah marka waa kaafir xukumkiibuu cid aan ilaahay inuu siiyey waxaa ictiraadkaa iyo duristaa ku xigay inay isku urursadeen meesha la dhaahdo xaruura oo u dhow meesha la dhaahdo kuufa walihaada baa loo yidhi alxaruuriya halkaasi ayaanay markaa dagaal ka bilaabeen laakiin siduu tilmaamay sheikhulislaam ibnu taymiya magacan alkhawaarij mucaskarka meesha xaruura la yidhaahdo laga abaabulay magac ku gaara ma aha bal waa magac ay sifo kula baxeen sifadaasoo ah alkhuruuju cala alxaakim almuslim in laga tala baxo oo daacadiisa iyo amarkiisa laga hor yimaado fi lmacruuf xaakimka muslimkaa oo lala dagaalamo ama dagaalkiisa dadka lagu dhiirigeliyo ama xaakimba iyo aanu jirinba ummadaba dee lagu khuruujo rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam taa si gaara u sheegay oo man kharaja calaa ummatii waa ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yadribu baraha wa faajiraha walaa yafi walaa yafi lidii cahdin cahda walaa yataxaasha min muuminiha walaa yafi lidii cahdin cahdahu falaysa minii walastu minhu muslim baa saxiixiisa ku wariyey waa khuruuj qabiilo ama qabaa'il xisbi ha la dagaalamo ama jamaaco ama koox kaloo is-urursatay oo dhiigooda ha xalaashadaan ama xaakim ha la dagaalamaan kulluhu waa khuruuj weyi taas waxay noo muujinaysaa fitnada khawaarijtu waxay ka bilaabantay masalada markaa xukumka iyo alictiraad cala alxaakim koodii u horreeyey waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku ictiraaday ama ku qabsaday xoolihii uu qeybiyey yihi hadihi qismatun maa uriida biha wajhu llah dulkhuwaysira tani waa qaybin aan weji ilaahay aan lala doonin buu yihi rasuulku waa kii sheegay inuu isagu hormood u yahay ama horkac u yahay qoom cibaado badan laakiin shar badan almuhim khawaarijta warkoodu waa badan yahay waxaa usuushooda ka mid ah التكفير بالذنوب التي dون الكفر والشhirك inay ku gaalaysiiyaan dadka مسلimiinta ah dembiyada ka sokeeya shirkiga iyo kfriga أكبarkaa ee milada lagaga baxo bal شheikh الإسلام iبن تayمية wuxu uhi وهم أول maن kفر أهل القبلة بالذنوب waa ciddii u horreysay ku gaalaysiisay dadka muslimiinta dembiyo dembiyadana dembiyo aan gaalnimo ahayn baa looga jeeda bal bimaa yarawnahu hum min addunuub bal waxyaaba aan dembiba ahayn laakiin iyagu dembi ay u arkaan ayay muslimiinta ku gaalaysiiyaan bal arrinkoodu markii dambe wuxuu gaadhay yacnaa kulla man khaalafahum inay gaalaysiiyaan in badan oo ka mid ah xarakaadka iyo jamaacaadka iyo axzaabta maanta jira arrinta noocaasa wax badan baa kaga soo duulduulay ama ka soo gaadhay waxaad arkaysaa takfiir bidunuub sa alxukm bigayri ma anzala allah oo aan istixlaal iyo ictiqaad iyo juxuud midna aanu la socon soddon caalim ka badan oo mufasiriina baa caddeeyey inuu yahay madhab alkhawaarij in la yidhaho man lam yaxkum anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun kufriga aayaddaa lagu sheegayaa waa kufri akbaroo diinta lagaga baxayo kullu man xaka bigayri ma anzala allah diinta uu ka baxay inuu madhabu khawaarij yahay taasina maanta aada bay u badan tahay in xukaamta la takfiiriyo kadibna dhiigga la xalaashado ilaa shacabka markaa loo soo daadego wax allaale waxaa khuruuj ka dhacaaya maanta caalamulislaami dee takfiirkaasi ayuu ku dhisan yahay wakadalika waxaad arkaysaa mararka qaarkood iyadoo wax lagu takfiirinayo dunuubta qaarkood waxaad maqlaysaa qaar ka mida munadiriinta xarakaadka iyo axzaabta oo odhanayo qofku dembiga hadduu ku istimraaro oo uu caadaysto ama uu mujaaharo sameeyuu muujisto oo uu la xishoon waayo u qarsan waayo waa kaafir wa hada madhab alkhawaarij ahlusunna may kala qaadin qof caadaystay iyo qof kale shaygu mar haddaanu sidiisa gaalnimo u ahayn qof waxa weeyaan la soo banbaxay iyo qof qarsadayna may kala qaadin in waxa lagu takfiiriyaa dembiga madhab alkhawaarij umay noqonaysaa laakiin khawaarijtu shay bay kaga duwanaayeen dad badan oo maanta madaahibtooda waafaqay oo khawaarijtu waa muujisan jireen madhabkooda waanay ku socon jireen ilaa ay ku dhimanayaan laakiin maanta dad badan oo madhabulkhawaarij wax ka waafaqay amaba se kuba socdaba waxaa u raacay nooc min asiyaasa waxaad arkaysaa maanta xaakimkana la tagfiirinaya kii kale ku xigee wixii hore uu ku xukumayey waxaa arkaysaa iyadoo la soo dhaweynayo dawladdiisii laga mid noqonayo dawladdii waxa weeyaan la ammaanayo haddana muddo kadib iyadoo lagu kacayaa waad arkaysaa mar shacabkii baa khuruuj lagu samaynaya markay fool xumaato haddana waxaa leeyahay dagaalkaasi waa khalad waa la iska daynaya haddana fursad dagaal oo kalaa imanaysa halkii baa laga bilaabaya yacnaa nooc min asiyaasa waa takfiir musayasa weeye waa gaalaysiin yacnaa nooc min asiyaasana ay la socoto almuhim asalkaa khawaarijta ahlu sunna waa khilaafsan yihin markuu mualifku leeyahy bishayin min adunuubi shay dembiyada ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo oo miyaan shirkiga iyo kufrigu aanay dembiyada ka mid ahayn mee waa ka mid yihiin laakiin culimada ahlu sunnu markay leeyihin bishayin min adunuubi uma jeedaan xataa shirkigii iyo kufrigii oo shirki iyo kufri in diinta lagaga baxay iyagu waa maxalu itifaaq khawaarij iyo ahlu sunnaba waa isku waafaqsan yihin laakiin waxay u jeedaan maa duuna ashirki waalkufri wixii shirki iyo kufri ka sokeeya ilaahay baa yihi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa taasina waxay tusinaysaa wixii shirki iyo kufri aan gaadhsiisnayn qofku adduunyada intuu joogo inaanu ku gaaloobahayn aakhiro markuu tagana ilaahay doonistiisa inuu hoos yaallo oo ilaahay hadduu doono u dhaafayo hadduu doonona uu cadaabayo haddii la cadaabana naarta inaan lagu waarin ahayn ayaa axaadiida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee xaddu tawaatur gaadhay ay tilmaantay loodhanay akhriju min annaari man qaala laa ilaaha ila allahu fii qalbihi midqaalu daratin min iimaan hadalkanna lama gaar ahaa alimaamu alxumaydiyu raximahu llahu tacaala kutub fara badan oo ka mid a kutubu ahli sunna ayaynu ku arki doonaa sida caqidatu salaf lisaabuni wakadalika ictiqaadu ahli sunna liabi bakr alismaaciili wakadalika waxa weeyaan almuzani kitaabkiisa sharxu sunna wakadalika caqiidatu raadiyeyn abi xaatim wa abi zurca yaani kutubta ahlu sunnaha taqriiban masaladaasi badankooda waa ku qoran tahay saasaanay ugu qoran tahay laakiin macnahay uga jeedaan waa kaa aynu sheegnay oo dunuubta waxay uga jeedaan wixii markaa aan iskii gaalnimo aanu ahayn shaygu marka inuu yahay shay qowlka ama ficilka ama ictiqaadku inuu yahay mid diinta lagaga baxana waxaa lagu garan karaa un nas cad oo aan macno kale aqbali karin oo ka mida kitaabka ilaahay ama axaadiida rasuulka saxiixa ama ijmaac alculamaa sida ahlucilmigu ay tilmaameen qofka islaamnimadiisu si lahuba ay u sugnaatana shaki diinta lagagama saarayo man habata islaamu biyaqiin laa yazuulu canhu bishakin marka ahlu sunnuu kabiirada xoog kuma gaalaysiyeen kabiira waa maxay tacriifka ugu fiicani waa ka ibnu cabbaas oo in la kabiira waa dembi kastoo waciid uu ku soo arooray goodi adduunyada ciqaab loogu goodiyey ama aakhiro ama xad laga ratibay ama la nacdalay qofka sameeya ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam beri uu ka noqday tacriifkaana laba arrimood baa lagu doortay waa marka koowaado waa ka salafka ka sugan suu shaekhulislaam ibnu taymiya fii kitaabi aliimaan uu ku leeyahay waa marlabaadkae waa tacriifun jaamicun maanicun waa qeexitaan waxyaabaha kabiiro noqonaya o dhame ay soo gelayaan wixii aan kabiiro ahaynina ay ka baxayaan haddaba nimanka la dhahda alkhawaarij waxay aaminsan yihiin iimaanku inuu yahay qowlun wa camal sida ahlu sunnaha laakiin waxay aaminsan yihiin qofku hadduu ka tago waajib waajibaadka ka mid ah ama uu sameeyo shay xaaraana xaram min almuxaramaat inuu diinta ka baxaayo oo suurtagal ma aha agtooda in qofka ay ku kulmaan iimaan iyo fisqi ama iimaan iyo macsiyo uu noqdo muuminu biiimaanihi faasiqun bimacsiyatihi suurtagal maaha waa imaa inuu noqdo muumin iimaankiisuu dhammaystiran yahay waa imaa inuu noqdo kaafir diintii ka baxay madhabkooduna waa madhab baila waayo wuxuu khilaafsan yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay wuxuu sheegay ama caddeeyey dad tameeyey dembiyada kabaa'irta ah sida qatliga dilka oo kale inay haddana muuminiin yihiin wain daa'ifataani min almu'miniina ikhtataluu faaslixuu baynahuma iyagoo islaayey ayuu haddana ilaahay muuminiin ku tilmaamay haddii markaa dilku kaanu xalaashigu la socon gaalnimo haddii uu yahay ilaahay iimaan uma sugeen ciddii samaysay bal qofkii qof dilay muumina ayaa ilaahay subxaana wa tacaala walaaltinimadii iimaanka ka dhalatay weli inay ka dhaxayso ilaahay uu sheegay oo ilahay wuxuu uhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faitibaacun bilmacruuf wa adaaun ilayhi biixsaan oo qaatilkii oo kii wax dilaya iyo maqtuulkii oo ah kii la dilay walaaltinimadii iimaaniga ahayd ee ilahay uhi inama almuuminuuna ikhwa inay ka dhaxaysaa buu ilaahay sheegay haddii dilka uu ku gaaloobayna dee walaaltinimadaasi la iimaan bay ku dhisnayd gaalnimaduna iimaankiibay meesha ka saaraysaaye walaaltinimadaasi meesha way ka bixi lahayd waxaa kaloo adilada aadka oo cadcad ka mid ah dad waxa weeyaan dembiye kabaa'ira sameeyey ayuu ilaahay bismi liimaan ugu dhawaaqay wa muwaalaat lkufaar weliba tii cadiy bin abi xaatim ka dhacday oo ah inuu warkii rasuulka iyo sirtiisa u diray kufaaru quraysh la shaka inay tahay kabiira haddana ilaahay iimaan buu ugu dhawaaqo o wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa waxa iyaduna kasii caddaan badan ilaahay subxaana wa tacaala dembiyada waaweyne kabaa'irka ah xuduud iyo ciqaab gaara ayuu ilaahay mid walba u yeelay oo qofku haddii waxa weeyaan xaatib bin abi baltaca cadiima xaatib bin abi baltaca hadduu qofku waxxado ilahay wuxu uhi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa kii tuugaayo tii tuugadda ahayd gacmaha jara waxaanan ogsoonnahay waxaa qofka gacanta lagu jarayaa waa dembi weyn hadday gaalnimo tahay ma gacantunbaa la jari lahaa maya waa la dili lahaa waayo rasuulku muxuu ihi se bukhaari wariyey man baddala diinahu faqtuluuh wakadalika kii khamriga cabbay jaldi baa markaa isagana laga dhigay xadkiisii kii qaadifka ahaa ee qof muxsana oo dhowrsoon waxa weeyaan qadfiye dina ku sheegay isna xad iyo ciqaab jeedalinabaa isna loo sheegay hadduu gaalnimo yahay dembigaasi isagoo kabiiro ah dee waa la dili lahaa wakadalika daanigii iyo zaaniyaddii aan muxsanaynkahayn guur hore aan soo marin iyagana waa jaldu mia boqol jeedal ku dhuftaa la yidhi haddii zinadu iyadoo kabiiro ah gaalnimo ay kabiiradu tahay dee waxaa laga dhigi lahaa xaddu zina alqatlu baa laga dhigi lahaa waman badela diinahu faqtuluuh waxaa markaa khawaarijta dalaalka noocaasiya sabab ugu noqday inay qur-aanka iyagu iska fasirteen oo aanay tafsiirkiisa u daba fadhiisan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii rasuulka fiqi darra ayaa haystay qur-aanka aada bay u akhriyi jireen oo waa xifdisanaayeen oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaquuluuna qawla khayri albariya walaa yujaawisu taraaqiihim laa yujaawisu taraaqiihim waxay macnaheedu bimacnaa halkan kalxamaha uma dhaafayo qalbiga ma gaadhayo fiqi baanay u lahayn weeyaan macnaheedu qur-aanka waa akriyayaani faham saxa ayaanay ka haysan marka ahlu sunna madhabkooda waa khilaafsan yihiin waxaanay markaa aaminsan yihiin qofku mar haddaanu samayn arrin gaalnimo ah ee waxaan uu sameeyey ay tahay kabiiro ka sokaysa gaalnimadii inuu weli yahay qof muslima inuu yahay muumin iimaankiisu uu nuqsaamay inuu caasi yahay inuu waxa weeyaan faasiq yahay haddii uu dhintana ilaahay subxaana wa tacaala doonistiisa inuu hoos yaallo ilaahay hadduu doonana uu ciqaabayo hadduu doono ilaahay uu dhaafayo haddii la ciqaabana mar raba inaan naarta lagu waarinayn hada aslun min usuuli ahli sunnati waljamaca masalada sagaalaad kitaabka uu ku khatimay mualifku raximah llahu tacaala wuxuu uhi walaa nukafiru ku gaalaysiin mayna dadka bishayin shay shaygaasoo min adunuubi dembiyada ka mida inama alkufru inamaa yaxsulu wuxuu ku xaasilayaa un alkufru gaalnimada waxay ku xaasilaysaa fii tarki lkhamsi ee bitarki lkhamsi shantii ka tegisteeda allatii shantaasoo qaala uu yidhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam buniya waxaa la dhisay alislaamu islaamka calaa khamsin shan tiir dushood baa lagu dhisay shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah ayaa islaamka lagu dul dhisay wa iqaami salaati salaada oogisteedaa lagu dul dhisay wa itaa'i zakaati zakada bixinteedaa lagu dul dhisay wa sawmi ramadaana ramadaan soomkeedaa lagu dul dhisay wa xajilbeyti guriga in loo xajiyo oo ilaahay loogu soo cibaadaysto ayaa islaamka lagu dul dhisay waa sida uu tilmaamay xadiidu cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhu bukhaariyo muslimna ay labadooda saxiix ay ku wariyeen markaa shantaasi tiir ayuu mualifku ka waramayaa qofku haddii uu ka tago warwaxa xukunkiisu uu noqonayo wuxuu ihi fa amaa halaatu saddex miyaa saddexdaasoo minhaa shantaa tiir ka mid a falaa yunaadaru lala doodi maayo si xujada loogu oogo taarikuhaa qofka ka taga saddexdaa saddexduu dabeetana bilaabo wuxuu yidhi man lam yatashahad qofkaana shahaadan qofkaa isaga waa qof aan islaaminba mar haddii aanu ashahaadanba waa inuu qofkaasi kaafir yahay walow haba sheegtay inuu iimaan qalbigiisa ku jire ayay muslimiintu isku waafaqsan yihiin wuxuu uhi shaikhu lislaam raximah llah faama shahaadataan idaa lam yatakalam bihima maca alqudra fahuwa kafiru biitifaaqi lmuslimiin labada shahaado ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamada rasuulu llah qofku haddaanu ku hadal oonu ku dhawaaqin ilawanigii soo dhiganay iimaanku inuu yahay qowlun wa camal rasuulkuna waa ka yidhi aclaaha qowlu laa ilaha ila allah isagoo awooda inuu ku dhawaaqo markuu qudrada markaa shardiyayo dee dadka qaarkood ayaanu hadalba u furnayn oo qof akhrasa baa dhici karta inuu dha waan islaamaya isaga maxaa laga rabaa ishaaro tilmaan inuu bixiyo laga fahmi karo inuu shahaadanayo markaa qofka aan ku hadaleen ku dhawaaqin shahaadateynka isagoo awooda inuu ku dhawaaqo fa huwa kaafirun biitifaaqi lmuslimiin waa gaal muslimiintuna waa isku waafaqsanyahin gaalnimadiisa ma korkuunbuu gaal ka yahay mise korkiiyo kalka kalka qalbigaan uga jeedaayo labadaba gaal buu ka yihi sida saxdaa labadaba gaal buu ka yihi wahuwa kaafirun baatinan wa daahiran mar haddaanu shahaadateynkii ku dhawaaqin inta muuqata iyo inta qarsoon oo qalbiga labadaba gaal buu ka yahay cinda salafi اlummati wa aimatiha waxaanu hadalkaa ku radinayaa shaikhu lislaam nimanka la idhaha murji'ada qaarkood oo qulaada ayaa waxay yidhaahdeen qofku hadduu qalbiga ka rumeeyo laakiin shahaadataynkii aanu carabka kaga dhawaaqin waa muuminun cinda allah ilahay agtiisa muumin buu ka yihi laakiin mar haddaanu shahaadataynkii ku dhawaaqin islaamnimo loogu xukumi lahaa axkaamtii kufaartu adduunyada ku leeyihi taasi waa qowl baatila weeyi ukhilaafsan waxa weeyaan qowlka muslimiinta iyo adiladii aynu shalay akrinay iyo wixii salafu hadihi lumma caqiide u ahaa marka kaa isaga arrinkiisa la isweydiin maayo waa gaal mar haddaanu shahaadataynkii ku dhawaaqin maxaa soo hadhay afarta kale soo maaha alsalaatu wasiyaamu alsalaatu wazakaatu wasiyaamu walxaju afartaasa soo hadhay afartaa xaalad baa laysku waafaqsan yahay qofka ka tagaa inuu gaaloobayo xaaladna waa laysku khilaafsan yahay labadaba waa sheegay shaikhu lislaam wuxuu uhi raximah llah wa ama alfaraa'id alarbacu faida jaxada wujuba shayin minha bacda buluuqi lxuja fahuwa kafir afarta farale kala miyaa hadduu qofku dafiro mid ka mida waajibnimadiisa markay xujadu gaadhay kadib waa hadal muhima markay xujadu gaadhay kadib wuxuu meesha ka saarayaa qofkii aanay xujadu gaadhin een maqalba inay waajib yihiin sida qofkii soo islaamay islaamnimada ku cusba ee weli aan loo sheegin iyo kii ku barbaaray baadiye fog oo cilmina aanu oolin culimana aanay joogin kuwaasi ayuu ka ixtiraadayaa shaikhulislaam ibnu taymiya iyo kii mutaawilka ahaa mutaawilku waa maxay sidii ku dhacday saxaabada qaarkood qudaama ibnu madcuun oo kale oo aayad buu si khaldan u fahmay oo qofku mar haddii uu la yimaado waxa weeyaan iimaan iyo camal saalixa in muxaramaadka qaarkood yacnaa ay xalaal u noqonayaan uu ka fahmay saxaabadu may takfiirin laakiin arrintaa waa lagu inkiray marka wuxuu yihi bacda buluuqi اlxujati fahuwa kafir waa gaal wakadalika man jaxada taxriima shayan min almuxaramaati daahira waxaa la mida qofka dafira xaaraantimeynta ilaahay uu xaaraantimeeyey ashyaada muxaramkaa xaaraannimadoodu muuqato mutawaatirka ay tahay sida zinadii dilkii khamriga cabitaankiisii iyo kuwa lamidkaa isaguna xujadu markay gaadho ashyaada xaaraantimooyintooda hadduu dafiro isaguna waa kaafir xaaladaana waa laysku waafaqay afartaa ka tegistooda in lagu gaaloobayo xaaladda soo hadhay waa maxay waa qofkii oo afartan waajibnimadooda qirsan laakiin camal ahaan uga tegey wuxuu qirsan yahay salaaddu inay waajib tahay laakiin tukan maayo soomku inuu waajib yahay soomi maayo zakadu inay waajib tahay bixin maayo xajku inuu waajib yahay xajin maayo kaasi waa maxalu khilaaf wuxu uhi shaikhu lislaam ibnu taymiya waama maca aliqraari bilwujubi ida taraka shayan min hadihi alarkaani alarbaca fafi takfiiri aqwaal lculamaa hiya riwaayat can axmed afartaa rukun shahaadadeeda arrinkeeda meel baynu dhignaye haddii qofku mid ka mida uu ka tago isagoo qirsan waajibnimadiisa qofkaa gaalaysiintiisa culimmadu aqwaal bay ku leeyihin aqwaashaasina waa riwaayaat laga soo wariyey can alimaami axmed raximah allahu tacaala bimacnaa qowl kasta imaamu axmed wuxuu leeyahay riwaayad waafaqaysa oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen yakfuru bitarki waaxidin min alarbacati xata alxaj afartaa ti uu ka taga waa ku gaaloobaya xataa xajkana ku dhaho kaasi waa qowl waana riwaaya can imaami axmed qowlo wuxuu uhi laa yakfuru bitarki shayin min dalika maca aliqraari bilwujuub afarta ti uu ka tago midnaba ku gaaloobi maayo afartaba hadduu ka tagana gaaloobi maayo iskana ilaali qowlkaasi waa qowl ay ku tageen kathiir min ala'ima oo salaada ayaa ugu muhiimsan salaada ka tegisteeda qofka waajibnimadeeda qirsani inaanu ku gaaloobahayn kutubta ictiqaadka ahlu sunnaha xataa qaar badan bay ku xusan tahay qaar khilaaf soo naqliyey iyo qaar qowlkaa rajaxayba kuwa khilaafka ahlulxadiidka soo naqliya waxaa ka mid a almarwasi kitaabkiisa tacdiibu qadri salaa kuwa sidaa rajaxayna waxaa ka mid ah abu bakr aismaaciili kitaabkiisa ictiqaadu ahli sunna wakadalika abu cuhmaan asaabuni kitaabkiisa caqiidat salaf caqiidatu salaf asxaabi alxadiid labadaa imaamba saas ayay rajaxeen ibnu cabdilbarna wuxuu sheegay a'imo badan oo madhabkoodu uu yahay madhabka ahlu sunna oo ah iimaankunu yahay qowl wa camal inay haddana ku tegeen qofku inaanu ku gaaloobayn tarku salaa waxaa markaa caan ku ahayd firqo khawaarijta ka mida inay yidhaahdaan qofka aan taariku salaadka walow waajibnimeeda ha qirsanaadee aan gaalaysiini waa murji in sidaa la dhaha waxaa caan ku ahayd firqo ka mida firaqu lkhawaarij waxaana sheegay imaamka la dhahda saksaki kitaabkiisa la dhahdo alburhaan firaqa uu kaga warramo casrigan aynu joognana waxaa mas'alada khawaarijtaasi ahlu sunnaha ay ku odhan jireen dib u cusboonaysiiyey safaru lxawaani kitaabkiisa la idhaahdo daahirat lirja dib buu cusboonaysiiyey masaladaa wuxuu yidhi man lam yukafir taarika asalaa fahuwa murji shacra dalika am lam yashcur taariku salaadka qofka aan gaalaysiini waa murji arrintaa ha dareemo ama yaanu dareemini waxaana arrintaa uula socday ama uula gol lahaa sheekhu lalbani raximah llahu tacaala laakiin waa qowl baatila weeye sheekh ibnu cuthaymiinna markii la weydiiye waa ka tilmaamay khilaafka la ysku khilaafay taariku salaadka salaada waajibnimadeeda qirsan inuu yahay khilaaf fii ahli sunna khilaaf ahlu sunnaha dhexdooda yaal waxaad odhan kartaa soo ka rasuulku salaadoo laga tago kufri ku sheegay maxaa keenay in la yidhaahdo khilaaf baa ku jira wuxuu yihi ibnu rajab raximah llahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaariga bukhaariga uu ku sharaxo culimadu way isku waafaqeen in tarku salaa kufri uu yahay laakiin waxay isku khilaafeen kufrigaasi waa kee ma kufrigii akbarka ahaa ee qofka diinta ka rarayeyba mise waa kufrigii asqarka ahaa ee qofku diinta aanu kaga baxahayn laakiin uu ku noqonayo qof dembiile ah markaa layskuma diidana salaadoo laga tagaa inay kufri tahay laakiin waxaa la ysku khilaafay waa tafsiirka kufriga sida xadiidkaa rasuulka la ysugu khilaafay kufrigaa taariku salaadka uu ku sheegay ma kii diinta lagaga baxayeyba mise waa kii ka sokeeyey ayuunbaa aathaarta saxaabada ka soo aroortayna iyadana la ysugu khilaafay saxaabadu markay kufri ku sheegeen tarku salaa dee ma akbarkay uga jeedeen mise asqarka ila labadaba kufriga waa loo isticmaalay fi kalaami illah wafi kalaami nabiy calayhi isalaatu wasalaam wa fi kalaami asaxaaba marka waa masala fiqhiya oo bayna araajixi waalmarjuux caalim ahlu sunnay la rajaxmi kartaa taariku salaadku inuu yahay kaafir kufran akbara mukhrijan min almilla walaa yunkaru caleyh lagu inkiri maayo masaladaa mid kalena waxaa la rajaxmi kartaa inaanu ahayn mid diinta ka baxay ee uu yahay waxa weeyaan mid caasiya ama dembiilaa mar hadduu waajibnimadeedii qirsan yahay masaladaas umaan raba in idinku baraarujiyo laakiin tarjiixa umaan socon qowlka saddexaad wuxuu leeyahay salaadoo qura ayaa ka tegisteeda lagu gaaloobaya qowlka afraadna salaada iyo zakada qowlka shanaadna salaada iyo sakada haddii uu imaamka kula dagaalamo oo marka la dhahdo sakadii keen uu idhaahdo dagaal baan ka xigaa marka aqwaasha uu sheegaya sheekhulislaam ibnu taymiya waa tahay waxaanu ku sheegay kitaabkiisa alimaan alawsat waxaanu ku dhex daabacaya majmuuc alfataawa mujalladka toddobaad safxada lix boqol iyo sagaal ilaa lix boqol iyo toban ayaad hadalkaasi iyo hadallo kaloo muhimaba insha allahu tacaala aad ka raaci doontaa haddaba sheekhu alxumaydi weeyaane markuu leeyahay saddex ka mida qofka ka taga lala doodi maayo man lam yatashahad walam yusalli walam yasum ma wuxuu u jeedaa saddexdani qallo ma leh labada kalena qalle ayay leeyihiin oo ah zakada iyo xajka mite wuxuu leeyahay saddexdaa qofka ka tagaa waa kaafir sida daahirka waxa weeye wallahu aclam inuu gaalaysiinayo qofka salaada ka taga iyo qofka ka taga soomka waayo wuxuu raaciyey qofkii ka tegay shahaadateynka oo wuxuu ihi ama fa ama halaatun saddex miyaa saddexdaasoo minha arkaantaa shantaa ka mida falaa yunaadaru lala doodi maayo taarikuha man lam yatashaahad qofkaana shahaada walam yusaliya kaaan tukan iyo walam yasum kaaan soomin waana sabay wuxu uhi liannahu maxaa yeelay laa yu'akharu lama dib dhigo shay-un shay shaygaasoo min haadaa saddexdaa ka mid a saddexdan ka mid a can waqti waqtigiisa lagama dib dhigo qofkii gaalkaha looma ogolaa inuu yidhaahdo waana shahaadan doonaa laakiin waxoogay baan u kaadinaya laa hadda ashahaadaa la leeyahay hadday waajib kugu tahay salaaduna wakti bay leedahay ilahay baa hi ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta xaalad shareecadu fasaxday mooyaane waktigeeda lagama dibdhigi karo soomkuna wakti buu leeyahy ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun waktigiisana ilaahay baa caddeeyey oo ilaahay subxaana wa tacaala shahru ramadaan inuu yahay waktigiisu ayuu sheegay markaa cudur daar la-aan shahru ramadaan lagama dibdhigi karo oo ramadaan anigu waan iska daynayaayo soomka waxaan u raranayaa shawaal ama muxaram ama safar qofna ma odhan karo walaa yujziu ka gudi maayo man qadaahu ka qalleeyey bacda tafriidihi gaabintiisii dabadeed fiihi ay fii ficlihi aw fii adaa'ihi gudistiisii uu ka gaabiyey caamidan isagoo ah mid u kasay fii taakhiirihi dibudhigistiisa u kasay can waqtihi waktigiisa uu ka dibdhigay fa ama zakaatu zakadii miyaa famataa maa addaaha mar kastoo uu gudo ajzaat canhu way ka gudmaysaa wa kaana wuxuu ahaaday aatiman mid dembaabay oo dembiilaah fi lxabsi ay liajli lxabsi haysashada uu haystae masaakiintii xaqa u lahayd uu ka haystay awgeed oo zakada sida madhabu imaam shaafici uu yahay walxumaydiyu min ashaaficiya zakadu waxay leeyihiin ma laha dee wakti go-an zakadu waa laba nooc zakaat lamwaal iyo zakaat lfitr zakaat lfitr iyadu wakti bay leedahay haddii waktigeeda ay dhaafto maxay noqonaysaa qadaa qallay noqonaysa zakaatul amwaal se wakti go-aan male miyay jirtaa bil ilaahay uu yihi bixiya ama maalin ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi bixiya ma jirto markaa qofku marka maalkiisa nisaab gaadhay sanadu u dhammaado waa inuu bixiyo haddii waktigaa uu bixin waayo dib u dhigistaa aasim iyo dembiilu ku noqonaya laakiin bixintiisu noqon maysa qalle ee maxay noqonaysaa adaabay noqonaysaa marka masaladaas uu ishaaray markuu leeyay mataa famataa maa addaaha ajzaat can sanadkii hore sekadiisii haddaanu bixin waktigaa markaa la joogo inuu bixiyaa waa waajib ku ah waktigaana adaabay noqonaysaa qadaa noqon mayso waayo waa cibaado aan lahayn wakti go-an laakiin maha macneedu inaanu aasim noqonahayn aasim buu noqonayaa waayo dad baa xaqoodii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu waajibiyey uu ka haystay u baahnaa taasuu aasim ku noqonaya wa ama alxaju xajki miyaa faman wajabaka uu waajibay calayhi isaga uu ku waajibay xajku oo bimacnaa dee istiaacadii laga helay qof kastoo muslima oo mustaiica buu xaj ku waajibay ilahay baa hi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila oo wajada helay asabiila waddo ilayhi xajka u maro wajaba waa waajibay ee alxaju xajkii caleyhi isaga waa ku waajibay ay wujuuban mutarakhiyan la soco taqdiirkaa waajibnimo waktigeedu uu ballaadhan yahay wujuuban mutarakhiyan oo bimacnaa uu dib dhigan karo ومذهبك وحوي الإمام الشافعي والصدعة حدكم إنه واجب يهي لكن أنا فورا هو واجب قفكم مركم مستطيع نقض من أنا كواجب هاي ويستغل مستطيع أو اسكتي دب لغان كرم إمام الحميدنا رحمه الله تعالى مذهب كاسو السعودان وأنا مذهب جماهير العلماء دليل كودنا وحويان رسولك عليه الصلاة والسلام يدو حجك لواتبيا يانو حجين إذا حجية أو بكر مدحه وغدقه markaa haddii xajku fawran uu waajibayo oo cala taraakhi aan u waajibahayn dee rasuulku markii la waajibay uu xajiyi lahaa bay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen ma jirta cid odhanaysa qofkii mustatiic noqday mid xajka awooda ee xajiyi waayo faasiq baa loogu yeedhaya waata kale cid tidhi ma jirto qofkaasi marka dambe uu xajiyo xajkiisa waxaa lagu magacaabayaa qadaa qallaa lagu magacaabaya sanadkan u mustatiica amuu xajin sanadka dambe ayuu xajiyey xajkiisa maxaa la odhanayaa adaa baa la odhanayaa qadaa la odhan maayo marka wujuubkiisu waa cala taraakhi madhabkaasu ku socdaa marka markuu le wajaba waa waajibay alxaju xajkii calayhi isaga waa ku waajibay ay wujuuban mutaraakhiyan walaa yajibu waajibi maayo ay alxaju xajkii calayhi isaga ku waajibi maayo في عامه سنة كيسا ومستطيع نقضي ذلك كاسر بل يجب وكواجب يا عليه سقى وجوبا متراخيا حتى لا يكون إلا أن أصبنان له السقى من حجك حق إسان أصبنان بد مارمتان وبمعنى مركو استراهضو alla ilaahay wakti aada xajiyi kartaa kuma hadhin markaasi ayuu xajkii ku waajibayaa cala alfawr laakiin inta waktigaa ka horrayso oo dhan cala taraakhi buu ugu waajibaya tusaala ninkii haddii la yidhaahdo iyadoo la marayo bishii dilqacda ayaa waxaa lagu wuri hebelow bisha muxaram marka la gaadho waa lagu dilaya dilqacdaa la maraya muxaram marka la gaadho waa lagu dilayaa baa la yidhi ninkaasi xaj dambe oo isleeya waad xajiyi kartaa fursaduu ku xajiyaa miyay uhadhay ya xajka muxaramtaa ka sii dambeeya dee gaari maayo waata la yidhi waa lagu dilaya xajkaasi muxuu ku noqonayaa waajib oo ma odhan karo wujuubulxaj waa waajib mutaraakhi oo dib baan isaga dhiganaya waxaa leeyahy maya adiga fawran buu kuugu waajibay waayo fursada dib ugu sii dhigataa ma jirto waayahay mataa addaahu markuu gudo xajkii kaana wuxuu noqonayaa mu'adiyan ama markii u horraysu mustatiic noqday ha xajiyo ama isagoo mustatiica dib ha u dhigo sanado dambe ha xajiye mar walba waa adaa xajkiisu walam yakun ma aha aasiman mid dembaabay fii taakhiiri dibudhigista xajka uu dibdhigay mid ku dembaabay idaa addaaw haddii xajkii uu guto kamaa kaana siduu ahaa aasiman mid dembaabay fi zakaati ee fii taakhiiri zakaa sakada dibudhigisteeda oo xajka iyo zakadu waxay ka midaysan yihiin mid walba mar kastoo uu sameeyo adaabuu noqonaya waxayse ku kala duwan yihiin zakada marka la gaadho xawlka dhammaadkiisa hadduu bixin waayo aasim buu noqonayaa xajkase hadduu markuu awooday dib uga dhigo aasim noqon maayo midna way isku waafaqsiyeen midna way ku kala duwan yihin sababtay u kala duwan yihin waa maxay tii buu sheegay wuxuu liana zakaata maxaa yeelay zakadu xaqun xaq weeye xaqaasoo limuslimiina dad muslimiina u sugan inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin ila aakhiriha muslimiintaasoo masaakiina ah xaqaasoo xabasahu wuu xidhay calayhim iyaga u ka xidhay ee canhu fa kaana wuxuu ahaaday aasiman mid dembaabay buu ahaaday xataa wasala ilaa uu gaadhay xaqaasi ilayhim dadka ilaahay uu waajibiyey wa ama alxaju xajka miya ah fa kaana wuxuu ahaaday xajku fii maa baynahu inta udhaxaysa isaga iyo wa bayna rabbihi rabbigii oo cid xaq uu kala habsaamay ma jirto laakiin zakada cid buu xaq kala habsaamay oo uu ku dhibay habsankaa idaa addaahu markuu gudo xajkii faqad addaa waa guday wain huwa ay wa in maata hadduu dhinto huwa qofki maata uu dhinto wa huwa waajidun wa xaaluwa isagu waajidun mid haysta uu yahay wax ku xajiya wuxuu ku xajiyo mustatiicun mid awoodaa xajka walam yaxuja aanu xajiyin sa'ala wuxuu weydiisan rabbigii alrajcata celin ama noqosho ila dunya adduunya dib uugu noqdo an yaxuja in liyaxuja si uu soo xajiyo xadiid daciifa waa ku soo arooray laakiin cumuumka aayadda suuratu almuuminuun laa shaka waa soo gelaysa ilaahay subxana wa tacala muxuu yidhi xata ida jaa axadahum almowt qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu marka midkood geeridu u timaado ayaa wuxuu dhaha rabbi ow dii dib igu celi maxaad soo samayn camal saalix oo aan ka tegay baan soo samayn doonaa walaa shaka xajkuna inuu yahay camal saalix marka xadiidku daciif baa noqdee cumuumka aayadda ayuu xadku soo gelaya wayajibu waxaa waajibay waxaa waajibaya liahlihi calaa ahlihi qaraabadiisa waxaa ku waajibaysa an yaxujuu canhu inay ka xajiyaan ama ay cid ka xajisiiyaan ay bimaalihi maalkiisa waada iska ilaali haddaanu maalba ka tegin qaraabadiisa waajib kuma aha inay ka xajiyaan ilahay baa hi walaa taziru waasiratun wisra ukhra laakiin way u ixsaan samayn karaan oo ugu tabaruci karaan laakiin hadduu maal ka tegay sida saxda ah dee xajku waa dayn lagu leeyahay daymihii lagu lahaa ama ilaahay ha ku lahaado ama addoomaha ilaahay ha ku lahaadaane maalkii intaan la qaybsan waa in laga bixiyo waa in maalkaa laga saaro oo laga bixiyo xoolo qofkaa lagaga soo xajiyo ila waa dayn ilaahay uu ku leeyahay fa daynu laahi xaqu an yuqda wa narju waxaan rajaynaynaa an yakuuna inuu noqdo daalika arrinkaasi oo ah ka xajinta laga xajiyey mu'addiyan canhu mid ka guda waajibkii kamaa low kaana sidaa hadduu ahaan lahaa calayhi dushiisa daynun dayn oo faqudiya canhu dayntaa laga gudi lahaa bacda mowti markuu dhintay kadib waana sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi fa daynu llahi axaqu an yuqdaa marka kolley masaa-isheed waa iska masaa'il fiqhiya mualifku raximah llahu tacaala uu kitaabka uu ku khatimay halkaasi ayuu inoogu dhammaaday kitaabkii usuul sunna lilimaam alxumaydi ilaahay subxaana wa tacaala sheekha qoray ha u naxariisto akana ajar siiyo kitaabkiisa aynu ku intifaacnay ilaahay subxana wa tacaala inagana ha inagu anfaco masaa-ishaasi kooban ee kitaabkaasi aynu ka faa'iidnay ilaahayna sabaab ha uga dhigo intishaaru sunna waa ikhmaad lbidca faafitaanka sunnada iyo basitaanka iyo demitaanka dabka bidcada saynu ballan qaadnay in sha allah waa wadi doonaa silsiladan wallahu aclam waaxka bilahi tawfiq wsal allah calaa nabiyina mxamed